bismi illahi raxmaan raxiim wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaasha gobollada ee amiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee amniga guddoomiyaasha gobollada saraakiisha ciidanka biliiska ciidan weynaha keliya biliiska iyo halkan taagan ee kala duwan bahda saxaafadda marka hore waxaan ku salamaya salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam sacaadta wasiir halkan waxaa saaka diyaar ku ah cutubyo ka tirsan ciidanka biliiska oo had iyo jeer heegan u ah hawlaha nabadgelyada ee ay qaranka somalilan iyo bulshada reer somalilan u hayaan ciidanka biliisku hawlihii kale ee waajibaadkooda ahaa ayay hayaan waayo waa saacadihii shaqada intani waa ciidankii howlgallada waxaa kaloo halkaa ka muuqdo arkasaan unug xidhan qalabka ka hortagga rabshadaha oo halkaa imika arkasaan waxaa kaloo halkan taagan gaadiid dhowr iyo labaatan ah oo nine nine iyo isugu jira nabadgelyada waddooyinka kuwaasoo hadda ay afar cusub yihiin kuwaasoo uu keenay wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu lama siin doono gobollada qaar iyadoo horena qaar loo siiyey sida gibiiley iyo boorame kuwa kalena la siin doono saacadta wasiir haddaan yar wax ka idhaahdo ciidanka biliisku waxay diyaar u yahayn waajibaadkooda howlaha qaranka ay u hayaan iyo bulshada reer somalilan haddaan tusaale kusa hawlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka biliisku ay qabteen waxaa jira kooxa dhallinyaro ah oo had iyo jeer magaalada khatar ku haya kuwaas oo ugu dambeeyeen habeen hore waxay ka galeen howlgal culus waxaana lagu qabtay laba iyo labaatan ka mid ah ayaa la qabtay isla shalay waxaanu u gudbinay maxkamadda awood dowle waxaana lagu xukumay hal sanoo xadhiga waxaana isla shalay loo gudbiyey xabsiga madheera waa howlgallada kuma koobna intaas ciidanka biliisku waxay ka ka hawlgalaan oo kale hadday tahay dakhli ururinta ilaalinta shuruucda dalka iyo cid kasta oo dalka somalilan cadow ku ah guda iyo debadba ay diyaar u yihiin bulshada reer somalilan waxaan kan uga soo jeedinayaa dhammaan gobollada sida caasimadda oo had iyo jeer ay dhallinyaradu rabshadaha sameeyaa ku badan yihiin oo ciidanka biliisku wax weyn ka qabtay sanadkii dhamaadan iminkana ay ku guda jiraan kumana koobna hawsha ciidanka biliisku dhallinyaradaas oo keliya hadday tuugtay iyo cid kasta oo dhibaato ku haysa bulshada way u darban yihiin inay waajibaadkooda ka qabsadaan waxaa kaloo ciidanka biliisku diyaar u yihiin xidhiirhka wanaagsan ee bulshada reer somalilan ay had iyo goor la leeyihiin taasoo caddaynaysa sida wanaagsan ee qof kastoo muwaadino bulshada reer somalilani markuu arko wax xun ama wax dhibaatadooda uu ciidanka biliiska u soo wargeliyo gaadiidka halkan taagan intii ay soo gaadheen taliska biliiska ee ciidanka biliisku hawlgaleen wax weyn waxay ka beddeleen howlaha nabadgelyada hadday tahay tuugta hadday tahay dhallinyaradaa hadday tahay waxyaalaha kale waayo dembigu waa ka hortag iyo ka dabatag wuxuu dawo ka yahay ciidankani markay gaafureegayaan magaalada in cid laga yaabo inay fal samayn lahayd ay aragto gaadiidkoo wareegaya markaa waxaan halkan bulshada reer somalilan uga soo jeedinayaa inay sidii wanaagsaneed ee kalsoonida buuxda ahayd ee awalba u gacan siinayeen ay u gacan siiyaan waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa dhammaan guddoomiyaasha gobollada oo si wanaagsan wada shaqaynay uga dhaxayso ciidanka biliiska ee gobollada la jooga iyo hadday taliska taba waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo intii uu yimi isagoo aqoonna u leh xagga howlaha nabadgelyada oo in badan ku soo shaqeeyey biliiskana wax weyn ku soo kordhiyey kuma koobna gaadiidkan intaa waxaanu dhinaca wadnaa tababarro iyo waxyaalo kale oo ciidanka aqoontooda shaqo kor loogu qaadayo iyo waajibaadkooda iyo sida ay ula macaamilayaan bulshada ay u shaqaynayaan intaas ayaan kaga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu